Maamulka xarunta agoomanka magaalada Hargeysa ayaa xafladda dhiirigelin haytinqabadii ardayda kaalmo hora ku gali madarasada iyo weliba iskuulka xarunta i ardayda anka akhlaaq fayla sanadkan waliba ku qayb galay xafladda maamulka xarunta bahda walbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale saxardiid maxamed jaamac maamul ku-xigeenka xarunta agoomo magaalada hargeysa yaa ku warbiyey muhiimadda hanqabadii xafladan xafladan ujeedadeedu waxay weeyaan dhiirigelinta ardayda xarunta agoomaha ku jirta ee kaalmaha fiican gala ha ahaadaan qeybta kejiga madrasada iyo iskuullada intaba dhiirigelinta aan u samayna ardaydaasi waxaan uga jeednaa maanta ninka wanka galay in berri toole lala tartamo oo ardayda inta kale ay istiraado hebelba waa kii sanadkii dhawaa wanka gale adiguna maxaa ku dhigay oo halkaasi dhiirigelin fiican ay u noqoto xafladan aad baan maanta usoo diyaarinay halkan waxaa ka muuqda jahisoodo fiican ooan u diyaarinay ardaydaasi kaalmaha koowaad galay iyo weliba akhlaaqdaba ardaydaasi waxay halkan markaan soo joojino aynu siino shahaadooyinkaasi waxay qoyrkooda arki doonaan saaxiibadooda oo la siiye maanta jahisoodo fiican taasina waa dhiirigelinta aan u qabanay xafladan ballaaran ee maanta iskugu nimid halkan waxaan aada iyo aada uga mahadnaqayaa mulkiilaha maxamuud abu siciid oo ah aasaasaha madrasadda iyo kejiga xarunta agoomaha hargeysa oo aan maanta u fadhino xafladihii iyo medhihii ka soo baxay madrasadii aynu abaabulay laba sanno ka hor waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa dhammaan macallimiinta isku hawshay hawshaa ballaaran ean maanta joogno marka maanta ardayda waxaan ku gawaawinayaa in arday kasta oo wax bartaa mustaqbalkiisuu gacanta ku haysto isaguo ka xidhantay siduu iska dhigan xaruntu waxay u taagan tahay inay soo saarto arday dhisan akhlaaq ahaan iyo diin ahaan intaba nambarka ugu badan ee imika ku jira halkani waa k g markii hore maanaa haysan meel k g oo aan ugu dhigno carruurta laakiin maxamuud abu saciid geedi ayaa ka farxiyey oo maanta waxaanu barbaarinaa ardayda yare k g-ga noogu jirta oo ah in ka badan shan iyo toddobaatan arday marka k g-ga dhameeyana iskuullada kaanu geynaa laakiin markii hore ardaygoo dhaga xidhan oo aan alfiyaba midna loo soo dhigin ayaa iskuullada geli jiray laakiin alxamdulilah maanta waxaanu haysanaa meel aan kusii barbaarino oo ardaygii iyo barbaartii iyo si fiican usii aqalka usii qabsaday ayaanu geynaa iskuullada